olol nadaafadeed oo kor loogu qaadaya nadaafadda iyo bilicda ayaa laga sameeyey suuqa xamrweyne ee magaalada muqdisho kaasoo ay fuliyeen waxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir ujeedka ololahan ayaa ahaa bilic soo celinta iyo nadaafadda in si wada jira looga wada qayb qaato agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir maxamed aadan afrax ayaa ka waramaya ololahan isagoo bulshada ugu degeyn wadooyinka ay dhigin qashin iyo wasaq sida caadiga ah maanta waa maalin ka mida maalmihii loo asteeyey dhammaan waaxyaha gobolka banaadir inay ka qayb qaataan bilic soo celinta iyo nadaafadda guud ahaan caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho sidii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab uu amray oo ah in laga wada qayb qaato nadaafadda magaalada iyo bilic soo celinteeda howshiyaa ku jirnaa saaka marka wareegii doorkii wuxuu ka imaaday waaxda shaqadii shaqaalaha doorkeenyaa qaadannay salaadda subax markii laga soo baxay ilaa hadda howshaas ayaa ku jirnaa alxamdulilah si qurux badan ayay noogu soo dhammaatay qorshaha salaadda subax kadib in nadaafadda la soo galo waxaa asteeyey guddoomiyaha gobolka iyadoo looga gol leeyahay inaan jidna la xirin dadkana inteena shaqada ay soo gelin ka hor la diyaariyo inay jidadkii nadiif ay noqdaan waa aragti aad iyo aad u wanaagsan waxaan rabaa inaan baaq u diro dhammaan shacabka magaalada gaar ahaan degmada xamarweyne in ay shaqadii la qabto mar kastaba meeshii la nadiifiyo maamullada degmooyinka oo guddoomiye waaxiidyada iyo guddoomiye ku-xigeennada iyo guddoomiyaha intaba waxaan rabnaa meelihii laga shaqeeyey oo la nadiifiyey inay nadiif sii ahaadaan oo kormeer uu jiro meeshii laga shaqeeyey inta lagu soo laabtay sidii loo shaqeeyey saaka nadiif buu tahay mase gadaala qashinkana laga keena ololahan ayaa door ka qaadan doona dardargelinta howlaha nadaafadda iyo horumarinta adeegyada bulshada ee ka socdo gobolka banaadir